dalka turkiga waxaa ka soconaya wadahadal ay leeyihiin wakiilada dowladda soomaaliya iyo somalilan magaalada ankara waxaa ku sugan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo wax badan lagama oga qodobada sida dhabta ay uga wada hadlayaan labada dhinac waxaase la sheegayaa in is-afgarad laga gaaray sida kulamo dheeraad ah ay u dhici lahayeen iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid yihiin deeqaha caalamka iyo weliba arrimaha bani-aadminimada iyo waxbarashada haddaba barnaamijkan qayb gaar oo ka mida barnaamijkan waxaan ku eegaynaa rajada iyo natiijada kasoo bixi karta shirkaasi waxaa marti noogu ah xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya haatanna ku sugan magaalada ankara oo khadka telefoonka si toosa ugu jira iyo rashiid rashiid gaaruf wakiilka somalilan ee dalka maraykanka intaana iyaga marka hore soo dhoweynin bal aynu wada dhegaysanno warbixintan uu ankara nooga soo diray wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar
kulan ugu yaraantii qaatay ilaa saacad ayaa maanta duhurnimadii ku dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga axmed dooglo iyo waftiyo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo waxaa intaas kadib labada madaxweyne oo isdhinac socdaa ay ka soo baxeen qolkii wadahadalku ka socday iyaga oo isbarbar socda ayay mar kale u dhaqaaqeen dhinaca madaxtooyada halkaas oo ay kulan kula leeyihiin madaxweynaha dowladda turkiga cabdalla guul waxaana kulankaas kadib la filaya inay uga sii gudbaan kulan kale oo labada madaxweyne oo ay wehelinayaan xubno ka mida golahooda wasiiradu ay la yeeshaan ra-iisul wasaaraha dalka turkiga rajab dayib erdogan galabnimada ayaa loo ballansan yahay in labada madaxweyne ama wasiiradooda u qaabilsanaa wadahadalladu ay shir jaraa'id ku qabtaan hoteelka ay degan yihiin ee hilton halkaas oo ay ku shaacin doonaan natiijada wadahadallo u socday dhowaanahan xogo ay v o a heshay ayaa tilmaamaya in qodobada lagu heshiiyey ay u badan yihiin wax wadaqabsi guud iskaashi amniga ah qaybsiga deeqaha dibadda iyo in wadahadalladu sii socdaan oo weliba wakhti loo qabtay hase ahaatee ilaa hadda arrintaasi ma aha war rasmi ah oo ay shaaciyeen labada dhinac toonna sidoo kale waxaa jiray intii wadahadalladani socdeen qodobo kala duwan oo labada dhinac ay isku mari waayeen taas oo aan qoraalka maanta lasoo saari doono ka dhex muuqan waxaa kale oo xogahan la helayo aan ka dhex muuqan qodobada sida aadka ah labada dhinac ugu kala aragtida duwan yihiin hase ahaatee waxaa laga warsugi doonaa shirka jaraa'id iyada oo la filayo in qoraalka maanta soo bixi doona uu yahay mid ay saxiixi doonaan wasiiradii horkacayay guddiyadii labada dhinac u qaabilsanaa wadahadallada ismaaciil xuseen farjar v o a ankara
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar oo haatan ku sugan magaalada ankara ee wadanka turkiga sidaan horeba idinkugu sheegnay doodeenna ayaanu gudagelayna ay ku saabsan kulanka magaalada ankara uga socda soomaaliya iyo somalilan waxaan ku horumaraynaa shariif maxamed cabdalla oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya shariif waxa uu si toosa ugu jiraa khadka teleefonka ee magaalada ankara shariif haddaadna maqlayso bal waxaad wax nooga sheegtaa ilaa iyo hadda heshiiska la gaaray iyo halka uu wax marayo
waa salaamantihiin v o e-da asxaabta ka shaqeysa ilaa hadda guusha la gaaray ama go-aanada la gaaray ama maxaa la yidhaahdaa horumarka la gaaray waxaa lagu tilmaami karaa de in wadahadal ilaa heer madaxweyneyaasha ay kasoo qeyb galaan dhexmaray labada dhinac warmurtiyeedka ama aan idhaahdo bayaankana kolley waa lasoo saari doonaa inaan ka hor dhaca ma doonahay dhinaca qodobada sida gaarka ah hadda lasula falanqeeyay laakiin in la kulmo la wada hadlo taasaaba waxay tahay natiijo wacan waaye shariif adoo soo koobaya waxaan rabaa inaan u gudbo rashiid oo stuudiyaha nala jooga laakiin marka hore adoo soo koobaya bal qodobada ugu horeeya waxaa la sheegayaa in lagu heshiiyey in mar kale la kulmo saddex bilood kadib waxaa la sheegayaa in laga heshiiyey deeqaha caalamka sidii loo qaybsan lahaa iyo weliba deeqaha dhinaca waxbarashada iyo weliba qodobo kale marka adoon sheegayn kaba hordhacayn laakiin in qodobadaa laga wada hadlay sax ma yihiin iyo dhinaca amniga
intaa la wada hadlayay dee wax kasta oo loo arkay inay maslaxad ku jirto waa waa waa laisla soo qaadi karaa waa laisla soo qaaday si tafaasiil ah ayaysan ahaanin laakiin hadda waxay ahaayeen kulankan kulan maamulkan hadda cusuba dowladda soomaaliyeed hadda cusub ee federaalka ah waa markii ugu horreysay si toos ah ay labada dhinac u wada kulmaan marka waxay ahayd in guud ahaan loo hadlo aragtiyooyinkana isdhaafsado qof kasta labada dhinac siday wax u arkayaan ay cabiraan waay waad mahadsantaha rashiid adiga maxaa kaa soo gaadhay soo dhowow marka hore stuudiyaha kusoo dhawow rashiid gaarof waa wakiilka somalilan ee dalkan maraykanka maxaa kaa soo gaaray wadahadaladan kale
haarun horta marka hore waxaan salaamayaa shacibka somalilan waxaana kaaga mahadnaqayaa adiga iyo caashaba fursadan aniga oo hambalyeynaya shacibkii reer somalilan ee belgium ku mudaharaaday shalayto iga raalliahow mahadnaqaa gudbiye waxaa iga soo gaadhay dowladda somalilan waxay sidii shirarkii horeba mar walba ay taageertay wadahadalka dowladda soomaaliya tanna taageerada ay taageerayaan bay ku yimaadeen wixii laga wada hadlay ilaa iminka anigoo aan ka hor dhacayn iyo waxa la soo saaraya waxay ku koobay waxay ku kooban yihiin in lagu wada noolaado mandaqada nabad in laga wada shaqeeyo danta ka dhaxaysa labada wadan intaas ayuunbaana lagu arki doonaa maxaan ku dhahay heshiiska la gaadhay waayo intaas waa inta la isla ogolyahay waxaana la soo gaadhay xilligii mandaqada si nabada laba wadan oo walaalaaho nabada loogu wada noolaan lahaa wadahadalkan maanta socda iyo kuwa lagu heshiiyey ee dambe iman doonaana waxay noqon doonaan wadahadallo ku kooban sidii laba wadan oo walaalo ah oo mandaqada ku wada nool loo wada nohaan lahaa waxna loo wada qabsan lahaa waay aada baad mahadsantay maxay kula tahay jawiga ay wadahadalladu ku dhaceen iyo in wadahadalladu lasii wado maxaad lagaaga sheegay
waxaa layga sheegay runtii dowladan soomaaliya de waa dowlad cusub wadahadaladii hore waxay ahayd wadahadallo lala galay dowladii hore markaa somalilan fursad bay u ahayd inay aragto dowladan cusub waananu soo dhoweynay markii dowladan cusub ay sheegtay inay wadahadalada diyaaru tahay wixii ilaa iminka laga soo sheegayna waxa weeye runtii in inta la isla ogol yahay ay tahay waxaad labada wadanba danta ugu jirta intaasuna ay noqonayso ta xoog looga shaqaynayo waa tahay rashiid aad baad u mahadsan tahay waxaa khadka teleefonka ku jira dhegeystayaal soomaali ah oo meelo kala duwan khadka teleefonka uga jira oo jecel inay su-aal idin weydiiyaan adiga iyo mas-uulka kale ee dhinacan kale kaga jira khadka teleefonka waxaan ku horeynayaa dhegeystaha ugu horeeya nuur xasan nuur haddaadna maqlayso nuur kusoo dhawo barnaamijka
casha oo ku maqlaa aada iyo aad ayaan kuu salaamayaa magacayga waa nuur xasan nuur bukhaari waxaan ahay saxafi soomaaliyeed oo ku sugan magaalada ankara gaar ahaan hotel hillton halka uu haatan shirka ka socdo somalilan iyo soomaaliya waa salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo dhammaan shaqaalaha v o e da waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo mas-uuliyiinta barnaamijkan ka qaybgelaysa laba su-aal su-aasha ugu horeysa waxa weeyaan somalilan dhowr jeer ayay ku adkeysatay ama mawqifka in ay go-eyso sida mar walba ay sheegtaan halka soomaaliyana ay iyadana ay ku adkeysanayso in somalilan ay ka tahay qeyb ka mid ah soomaaliya marka haddii labadaas mawqif ay ku kala adkeystaan labada dhinac maxaa xal ah xalka ugu dambeya xaggeen la socdaa qodobka kalena waxa weeyaan ama su-aasha labaad somalilan ma ku qancaysaa haddii soomaaliya ay dhahdo yani wax walba oo aad ku qancaysaan diyaar baanu nahay aanu heshiino oo aan midowno labadaas su-aal ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waayo waad mahadsan tahay su-aasha ugu horeysa waxaan siinayaa sharif sharif maxamed cabdalla su-aasha ugu horeysa adaan ku siinayaa su-aasha labaadna rashiid baan siin doonaa laakiin su-aashiisa ugu horeeya bal ka jawaab
wallahi hadda arrinta waxay maraysaa un bilow wadahadal bilow ah ayaa la marahayaa bosishinada labada dhinac waa la ogyahay oo wax hadda lasu sheegahaya maaha laakiin waxa weeyaan waxaa wadahadalka loo galahayaa waxay tahay in lasla eego lasu aqli celiyo laisla qaada dhigo maslaxadda guud soomaaliyeed iyo mandiqada dadka ku nool oo dhan waxay ku jirtaa maxay maxay ahayto iskaashi iyo hadday noqon lahayd xagga dhaqaalaha xagga maxaan ku raahdaa bulshada xagga amniga dhinac kastaaba marka in las tusaaleeyo ay hadda maraysaa xilli hadda maxaan ku raahdaa la gaaray adkaysi iyo hadday ku adkaysato maxaa la yeelaya iyo lamaba gaarin wadahadalka hadduu bilowday wuxuu u bilowday waxa weeyaan hadafka waxa weye natiijo in la gaaro natiijaduna way dhiman tahay waa gartay marka biya waxa weeyaan biyo dhaco waxa weeyaan su-aasha ugu muhiimsan ee laga wada wareegayo waxa weeyaan soomaaliya iyo dowladda soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa waxay doonaysaa midnimada waddanka somalilandna waxay leedahay na sii daaya marka qodobkan rashiid haddaan adiga ku weydiiyo ka waran hadday dowladda soomaaliya dhahdo midnimada aynu ilaalino waxyaabaha kale oo dhan maaragtay tanaasul baan ka muujinin
waa su-aal wanaagsan waad ku mahadsan tahay nuur xasan oo ku mahadsan yahay su-aasha horta waxaan jeclay runtii inaan inaan marka hore sheego halka aynu maanta marayno somalilan shacibkeeda iyo madaxweynaheeduba waxa ay sheegeen in oo ay caddeeyeen labaatan sannadood in ay gobonimadooda iyo xornimadoodu aanay gorgortan iyo wadahadal aanay gelaynin madaxweynaha soomaaliya wuxuu dhowaan sheegay inaanu midnimo wuxuu ku sheegay aanu colaad ku raadinaynin waxa maanta la marayaa waa wadahadal sida laga arki doono ama laga arkay labadii wadahadal ee hore soo baxayna midnimo lagama wadahadal waxa laga wada hadlayaa waa sidii wax loo wada qabsan lahaa gobolka noogu wada noolaan lahaa marka maanta waxaa la marayaa maalintii laga wada hadli lahaa sidee nabad gobolka nabad loogu wada noolaadaa oo wax loo wada qabsadaa maalintii la odhan lahaa sidaynu midnimo u noqonnaa maalintaas anigu waxaan filayaa in lasoo dhaafay maanta waa maalintii sidee gobolka laba wadan oo walaala ah loogu wada noolaada
rashiid adoo raalley haddaan su-aashaan aan kugu soo celiyo mar haddii ilaa iyo hadda somalilan aanay aqoonsi rasmiya helin oo somalilan ay taagan tahay gooni baan isu taagan oo soomaaliya waanu ka go-nay ilaa iyo haddaan uusan caalamkii ka quusan oo ay tahay dhowr goorna lasoo farageliyey in laysu keeno ma muuqataa in weli ay taagan tahay arrinta ah ma wada joogaysaan mise waad kala tegaysaan
waad mahadsantahay aasha wallaahi su-aasha horta caalamku ma u aqoonsanin anigu runtii dood baan ka qabaa waayo somalilan haddii aanu caalamku aqoonsanin maanta madaxweynaha turki lama kulmeen madaxweynaha imaaraadku shalay lama kulmeen ka kuweyd daraad lama kulmeen marka yes aqoonsi official ahoo asaysteyda somalilan may helin madaxweynaha somalilanna baarlamaanka maalindhaweyd sidii uu ka sheegay wuxuu yidhi aqoonsigu hadduu boqol sannadood qaadanayo gobonimada somalilan gorgortan geli mayso marka runtii an jawaabteedu waxa weeye xilliga aqoonsigu imanayo maaha mid ku xidhan xornimada somalilan waayahay waa idinku soo laaban doonaa aan ku laabanno dhegaystayaasha nimco may maqlaysaa nimco magacaaga buuxa iyo meeshaad ka soo wacaysa iyo su-aashaada halo id maxamed waxaana dhegeysto ku sugan somalilan caasimada somalilan hargeysa dhammaan waxaan salaamayaa bahda c o ed waxaan salaamayaa waftiga ka socda somalilan uu horseedka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed mudane axmed maxamuud siiraanyo waxaan qabaa laba su-aalood oon labada dhanba weydiinayo su-aashayda hore sida aan ka warqabno ajandaha qodobada aad ka wada hadlaysaan hore umay cadayn maalmahanbana shiraaad ku jirteen ilaa hadda maxaad isla qaadateen ee ajandaah su-aashayda labaad somalilan waa filoosatay waxay koosatay qaran ka madax banaan soomaaliya haddii aan somalilan waxaanu u dhegtaagaynaa in soomaaliya ay u ogola gudooneysataa somalilan ma la fili karaa in qodobadaasi wax la xidhiidha ama ku dhowi ay ka soo bixi karaan shirka waaya aada baad u mahadsan tahay xildhibaan haddaan adiga kuu imaado natiijadu waa halkeeda waxaad sheegtay inaad ka hor dhacayn laakiin bal qodobadii ajandaha haddaad ku laabato shirka looga hadlay shirkana waad ku jirtay goobjoogna waad ka ahayd bal qodob bal noo qodobe horta qodobada laysla soo qaaday
horta shirka ma lahayn shuruudo hore iyo ajanda hore loo soo dejiyey ma lahayn wuxuu iska ahaa shir iska iska bilowday markuu bilowday un hadba wixii guud ahaan loo wada hadlahayay bilow bay ahayd shir bilow ah oo labada dhinac dhexmaray buu ahaa laisku ra'yi ogaanayo laisku baranahayo marka qodobadaas markaan ad aada heshaan maxaa la yidhaahdaa bayaanka markaad heshaan inta bayaanka ku qoran unbaa laga soo qaadi karaa hadalladu haddee soomaali meel isugu timid way iska badnaan kareen arrimaha laga wada hadlay
waayahay qodobadaan maqlay anaa kula wadaagaya rashiid waxa macnaa arrintan amniga iyo dhinaca bani-aadminimada iyo deeqaha waxbarashadii in la wadaago in heshiisyo isku soo dhawaashaa laga soo gaaro way u badan tahay sida loo badinayo laakiin waxaa la sheegay qodob ku saabsanaa isku socodka siyaasiyiinta in laysku soo qaaday oo siyaasiyiinta soomaaliya ay tegi karaan somalilan kuwa somalilan ay iman karaan inkastoo hadda si rasmi aan loo xaqiijin haddana waxa layidhi qodobkaa somalilan baa xoogaa diiday maxaad nooga sheegi kartaa
wallaahi sidaa xildhibaanku sheegay horta waxyaabo badan baa laga wada hadlay laakiin sida ka muuqan doonta bayaanka ka soo baxay dee wixii laga wada hadlay waxay noqon doonaanuun runtii waxay ku dambayn doonaanuun natiijada inta ku qoran laakiin marka runta laga hadlo shirkan maanta turki ka dhacay iyo labadii horeba waa shirar ay soo abaabuleen caalamku oo ay iyagu martigeliyeen oo ay iyagu taageerayaan oo inagu dhiirigeliyeen waxaanay mandaqadda ka rabaan sida aynu inaguba rabno in ay nabad waartaa ka dhacdo thats why ay ay caalamku taageerada dheeraadkaa soomaaliya u gelinayaan iyo somalilandba horta shirarkan oo dhammi intaas weeye baysiskoodu sida ka muuqatana caalamku waxa ay diidayaan in colaad cusubi berri ka maalin ay soo baxdo oo ay somalilan iyo soomaaliya ka dhex dhalato horta marka hore baysiska shirarkan oo dhammi waata ilaa iminkana waxa laga wada hadlay saddexdii shirar lasoo dhaafay kanna marka lagu daro waxay ugu badan yihiinuun sidii nabad loogu wada noolaan lahaa iyo sidii wax loo wada qabsan lahaa oo gobolka laba wadanoo walaalo ah oo wax wada qabsada loo noqon lahaa intaas ayuunbaanay runtii natiijada ku dambaynaysaa waatay aad baad u mahadsan tahay rashiid waxaan mar kale u gelaynaa dhegeystayaasha ku jira khadka teleefonka ee su-aalaha ka qaba kulankan iyo martidiinaba waxaa khadka teleefonka ku jira rofesor ibrahim herow ibrahim herow kusoo dhowow barnaamijkan waxaan u malaynayaa inaad dooda la socotid iyo halka ay marayso maxaa ku darsan lahayd
horta aan wada hadalno aan af garano waayo wada hadalku waa fiican yahay jawiga uu ku furmay iyo sida uu u socdo laakiin weli waxaan la qaabanin boobta meesha ay maartay muxuu ahaa ay ka turansan tahay ayaan weli la qaabanin taasina markaa waa lagama maarmaan sababtoo ah dalkeenna waxa burburiyey waa maartay muxuaha cadaalad darro iyo muxuu ahaa jahli marka in la isweydiiyo waaye maxaa maarata muxuu ahaa dhibaato ah oona dhexmaray maxaase xal ah marka labada dhinac waxaan weydiin lahaayeen maarata muxua hal su-aal meelaha ay kala taagan yihiin aadaan ula soconaa somalilandna waxay leedahay waxaa kitaabeena waa maarata muxuu ahaa lamataataan muxuu ahaa dawladda federaalkana waxay leedahay midnimadeena waa muqadas marka meelahan kale oo lagu werwareeganayo maaragtay dhinaca samafalka iyo qaybsashada maaragtay muxuaha waxyaabaha jiro oo deeqaha ah iyo waxaa jirta oo dhan waa wax iska fudud waaye laakiin waxaa loo baahan yahay wax daliil ah ama asbaab oo rasmi ah oo shacbigu labada dhinacba ay ku qanci karaan ama somaliland weynugoosiga ay maaragtay muxuu ahaa ay ku saamayso oo ay ku doorihayso asbaabtaasi ayaa nagu kaliftay oo daliil cad ah oo la qaadan karo oo loona garaabi karo ayaa la rabaa horta inay la timaado dawladda federaalka midnimada waa muqadas waxa weeyaan asbaabaa loo baahan yahay iyadana oo maarata muxuu ahaa sababta aan maarata loo kala tegi karaynin in meesha la keeno laakiin haddii maarata muxuu ahaa meelaha le laga werwareego oo samafalle la sheego oo amniga le la sheego amniga waa lagama maarmaan laakiin soomaaliya xorriyadeeda lixdankii ay ahayd ka bacdin wax gumaysi ah ma dhicin
waay aad baad umahadsan tahay rofesor rofesor ibrahim aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay waay horta xil xildhibaan shariif maxamed waan ku iman doonaa maxaan ku idhaahdaa su-aashiisa ugu horeysa maxaa idinku kalifay inaad maxaan inay somaliland dhahdo gaar baan u istaagnaa bal haddaad qodobayso inkastoo taariikhda maxaan ku idhahdaa taarikh dheer
waad mahadsan tahay runtii anigoo aan taariikh dheerbagelin anigu waxaan jecelahay jawaabta su-aasha inaan ku soo koobo laba kelmadood gobonnimada ama xornimada somalilan simply dadka reer somalilan iyo shacabka somalilan waxay ku tashadeen oo rabitaankoodu yahay in ay gobannimadooda haystaan qofka maanta shacabka somalilan weydiinaya midow iyo midnimo ka soo mid noqona waa qof weydiinaya su-aasha gobonnimadiinna iyo xornimadiinna isiiya xornimadii iyo gobannimaduna maaha wax hadiyad laysu siiyo waa gartay laakiin wax aan kala go ahayn oy somalilan ku qanacda ma jira haba yaraatee waxaan ka hadlayna hadda waa taarikh weyn hayo somalilan waxay ku qancaysaa in laba wadan oo walaala ah oo jaara oo wax wada qabsada oo wada shaqaysta sidaa aynu jabuuti u wada nahay
waxaan kala go ahayn oy somalilan ku qancays kartaa ma jira i think su-aashaas waxay la mid tahay xornimada iyo gobonimadeeda inay inay bixiso waxaan ahayn ma samayn kartaa marka waxaan runtii u arkaa su-aashaas inay runtii waxaan u arkaa su-aashaas inay tahay mid aad mid somaliland khalad ku ahba waaye caasha rashiid haddaad maqlaysay brofesorka khadka teleefonka kaga jiray dhinaca magaalada muqdisho waxa uu leeyahay haddaad u fiirsanaysay su-aashiisa maadaama somalilan ay taagan tahay goon isutaagga iyagu waa muqadas ma jirtaa daliil keenaysa waxa ay muqadaska u tahay sidaan u gartay su-aashaas
haa waad mahadsantahay aasha profesor ibraahimna wuu mahadsan yahay su-aasha si fiican baanu maqlay si fiicanna waanu fahmay marka si saraaxa ah loo wada hadlo waxaa jirtay maalin shacibka soomaaliya oo dhamme xataa kelmadda somalilan inay yidhaahaan ayadkayd taas way iska dhammaatay maanta waxaa la marayaa heer ilyaha laba wadan somalilan iyo soomaaliya ha loo wada hadlo realitigu waxa weeye xilliga iyo waktiga ayaa daweeyey waxyaabaha qaarkood waxaa lagu socdaa oo la gaarayaa berito xilli ay shacibka soomaaliya ay aaminaan oo ay ogolaadaan gobonnimada iyo xornimada somalilan laakiin intaasunbay runtii
waaye xildhibaan shariif maxamed cabdalla midnimada soomaaliya waa muqadas halkaa ka wad mowqifka dowladda
wallaahi mowqifka dowladda waxaan u malaynayaa waana la ogyahay waana mowqif maslaxadda ummadda mandiqada ku nool ka turjumahaya waana mid la jaan qaadahaya qaabka hadda adduunyadu ay u socoto oo masaalixda inay ku jirto in ummaduhu ay iskaashadaan oo ay midoobaan golfiga ama khaliijka oo qani ahba hadda usu soo socda inay isu yimaadaan africa oo dhan ba usu soo socota yurub oo awoodoodii dhaqaale la ogyahay iyo taariikhdii soo dhex martay ba isu soo socda marka innaga waxa weeyaan hadda kama hordhacayo waa la ogyahay mawqifka dowladda laakiin hadda wadahadal baa bilowday sababta wadahadalka u bilowdayna waxa weeyaan bal in iyadoo lashor fadhiyo face to face ah la sheekaysto mas-uuliyiinta waa gartay laakiin su-aasha su-aasha profesor heere waxay ahayd dowladdu ha sharaxdo midnimada soomaaliya muqadas waxay u tahay hadda waxaanan maxaan ku rahdaa arrintaa u galaynin arrimo aan ka fogaaneynaa jirta oo waxa weeyaan wadahadalka bilowday ma ma rabno inaan gaarsiino daana iyo inaan gaarsiino ma doonayno waa wax la wada ogyahay waa isagana ogsoon yahay aad iyo aad u ogsoon yahay weeye guud ahaana waxa weeyaan in ummaddu ay iskaashato isla jirto oo kuwa iska dhaafe maxaan ku rahdaa hargeysa iyo muqdisho waxa weeyaan jabuuti iyo adisababa iyo iyo iyo kenyaba maxaan ku rahdaa isu soo dhawaanahayo waxayna tahay amniya isla amni ahaan ay faa'iido ay ugu jirtaa dhaqaale ahaan ay ugu jirtaa maxaan ku rahdaa bulsho ahaan ay ugu jirtaa adduunkan hadda global ahaan wa waa isu soo dhawaanhaya marka taas waa la ogyahayoo muqadas iyo muqadas weye ma aha aniga hadda kama hadlahayo laakiin guud ahaan waxa weeyaan marka la wada hadlo ayaa natiijo laisla gaaraya mana doonayna boogaha inaan danqino
ma laga yaabaa innaba hala ekaatee dowladda soomaaliya in ugu dambeynta ay ku qanacdo doodaha ay wadato somalilan ee ah inay gooni isu taagto inay muqadas u tahay iyaga
wallaahi dowladda soomaaliya iyo iyo iyo mas-uuliyiinta golaha shacbigabu waxay ku dadaalahayaan in ay ay intay rabta qaadata wadahadalka ay sii wadaan oo walaalaha somalilan si sokeynimo ah wadahadal ay u wadaan
waayahay aad baad mahadsantahay waxaan ku laabanaynaa dhegeystayaasha dhegeystaha xiga maxamed cali magacaagoo buuxa maxamed cali baa lagu dhaha meeshaad ka soo wacaysa iyo su-aashaada
bismillahi raxmaan raxiim aad baan u salaamayaa idaacadda v o a iyo dhammaan martida fadhida magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cali faarax waxaan joogaa magaalada garowe waxaan jeclahay laba su-aalood oo qoqoon inaan weydiiyo odayaasha meesha fadhiya burburkii soomaaliya ka dhacay wuxuu ahaa mid baaxsan iyo dhibaatadii ka dhacday soomaaliya iyadoo weliba aan loo sinayn khayraadkii dowladda soomaaliya ee dalka u samaysay iyo magaalooyinka marka wixii dhacay waa laogyahay macnaha somaliland in hadda lala hadlo oo lala fadhiisto oo lagu bariyo soomaalinimada iyo dowladnimada iyo walaaltinimada macnaha waxa loo siinayaa bursiyaa loo siinayaa dheeraada oo waxaa la rabaa in lagu qanciyo walaalihii burburku gaaray ee soomaalida kala kala mid ahaa burburka kuwa ka daran iyaga ay jireen ayaa loo siinayaa tan labaad waxay tahay soomaaliya way burburtay hadday burburtay dhinac walba waygu burburtay burburkuna wuxuu kasoo bilowday muxuu ahaa dagaaladii ay soomaaliya gashay iyo dhibaatooyinkii dhacay wa waa gar taarikhdaa waan la wada soconaa laakiin su-aasha kusoo laabo su-aasha kusoo laabo su-aasha kusoo laabo
su-aashaan ka hadlaya macnaha maada maadaama ay burburtay soomaaliya dadku waa ay kala tageen waxay aadeen muxuu ahaa deegaanadoodii qolo kastay aadeen somaliland dadka degan waa dad noocyo badan leh oo deegaano kala duwan oo somalilandna degan waxaan rabaa maxamed cali ow maxamed cali afti laga qaado inay isku raacsan yihiin somaliland inay go'do
waay rashiid baan weydiinayaa su-aashaas su-aashiis waad fahantaa malay wuxuu yihi dadka somaliland wada jooga afti ma laga qaada isku wada raacsan yihiin inay horta go-aan maxamed waa su-aal wanaagsan haa dadka afti waa laga qaaday two thousand twogii aftida boqolkiiba boqolkiiba toddoba iyo sagaashan ayaa waxay u codeeyeen in ay doonayaan gobonnimada iyo xornimada somalilan marka afti waa laga qaaday natiijadeedina waa lasoo saaray
waayahay shariif maxamed cabdalla su-aal baan raba inaan ku weydiiyo oo dastuurka soomaaliya ku jirta oo ahayd haddii qayb ka mida waddanka soomaaliya ay go-ayso ama qayb aan soomaaliya ahaynba ay soomaaliya ku soo biirayso waa in dadweynaha soomaalida guud ahaan afti laga qaadaa qodob sidaasa nooc noocaas ayaa ayaa ku jiray dastuurka inkastoo dastuurku uusan dabcan qur-aan ahayn oo mar walba waxba wax laga bedeli karo ka waran sida uu hadda dastuurku u dhigan yahay iyo wadahadalladan lagula jiro somalilan
wallahi horta dastuurka waa qabiyo isagaba saad la socotaan oo dhamaystir u baahan yahay afti looma qaadin sidii aan hore u sheegayna hadda wadahadalkan waa bilow soomaalidu waxa weeyaan howlo aan la gaarin bay ka hor dhacdaa arrimo la ogyahay baan iswaraysanaynaa dabcan soomaaliya ama xukuumadda soomaaliyeed waxay u taagan tahay wixii waajibkii saaranaa oo ay u dhaaratay wixii kaleeto broblemka wadahadalka hadda la sheegahayay oo kaleeto xaafad muqdisho ah baa baan la hadalnaa waxa weeyaan degma lala hadlaa waxba kuma jabnaa in somaliland lala hadlo lala fadhiisto iyo iyo garowaha dhinkaa saaxiibka aan kasoo hadlahayay waxaan kusoo koobi lahaa anigu waxa weeyaan mas-uuliyadda saaran xukuumaddu waxa weeyaan inay geed yar iyo geed gaabanba ufuusho sidii wixii broblemahoo jira wadahadal iyo is-afgarad iyo isqancin loogu dhammayn lahaa
waa tahay aad baad umahadsan tahay shariif maxamed cabdalaah weli waxaan jecelnahaa inaad khadka kusii jirto waxaan siinaynaa markana fursadda dhegeyste isna ku jira khadka teleefonka waa axmed muuse axmed muuse meesha aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso martida barnaamijkan
asalaamu calaykum waxaan ahay axmed muuse ibraahim kana hadlaya hargeysa somaliland su-aasha aan weydiinaya waxa weeyaan waxaan lagu maqaalaa dhinacyada iskaashiga inay ka wada hadleen somaliland qaabku u dhacaya iskaashigaasi qaabkee laakiinse la iskaga kaashanaya labada dhinac su-aasheedu waa taa su-aasheeda labaad waxa weeyaan somaliland ma aqoonsan yihiin mas-uuliyiinta xaggaa ka tii soomaaliya inay wadan tahay u biray marka hore
kusoo celi ka madax banaan soomaaliya wa waa gar su-aashaada labaad kusoo celi wax yar telefoonku waa kaa go-ay somaliland ma aqoonsan tahay maxaa tiri halkaa ku celi
somalilan waxay ubaahan tahay iskaashi way ubaahan tahay laakiinse waxa uga muhiimsan soomaaliya inay aqoonsato
ma inay- wadan ku biiray oo ka go-aya imigana ay u aqoonsato somalilan sideebay iyagu mas-uuliyiinta soomaaliya ay u ay een, ay fikrada ka qabaan okay ama een, booliska somalilan waa yahay taas shariif cabdallaan weydiin shariifkan weydiinta marka hore laakiin adi haddaan ku weydiiyo dhinacan iskaashiga tusaalahaan deeqaha caalamiga gargaarka n somalilan ma- maxay rabtaa qaabka in laisaga kaashado oo loo qaybsado maxay soo jeedinaysaa somalilan
Een, taas waxay u dhici doontaa dee sida wadamada jaar sida wadamada jaarka ahba iminka iskaashigu loola leeyahay ee soomaaliya ula leedahay ee somalilan ula leedahay sidaasi la mida ayuunbay u dhacaysaa oo dee process iyo protocol ayaa loo samayn doonaa caadi ahoo wadamada adduunkuba ku wada shaqeeyaan markaa sidaasunbay u dhici doontaa waa gartay laakiin n waxaa jiray hadda ka hor heshiisyo ay gaadheen tusaalahaan dowladda dhexe iyo puntland oo ku saabsanaa dhinaca qaybsiga deeqaha caalamiga n maxaan ku idhaahdaa n iyo weliba deeqaha dhinaca waxbarashada marka cadad laysla cayimay oo laysla gaaray ayaa jira mase sidaasoo kale somalilan raadinaysaa heshiiska la gaaray puntland oo kale maya somalilan een, qodobkan maanta laga hadlay wuu ka duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay somalilan een, wixii wada shaqayna iyo wixii wax wada qabsiyahe ay somalilan ay soomaaliya la yeelanaysaa waa waa mid la mida sida ta wadamada kale ee caalamka ay soomaaliya la leedahay ay ula qabsato Een, ta puntland iyo so- een, xamar ka dhaxaysa waa mid laba gobol oo wadan ka wada midihii ay ay sideedii oo kale wada shaqeeyaan laakiin ta somaliland waa ka duwanaanaysa waaya shariif maxamed cabdalla xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo jooga turkiga haddaan adiga ku weydiiyo su-aasha labaad ee uu dhagaystuhu ku weydiiyey hadda- waxaan u dhigi lahaa qaabkan een, taariikhdii hore lixdankii markaan ku laabanno ee, qaabkii labada gobol isugu biireen ee, lagu midoobay midooga taariikhdaasi see u dhacday saameyn may ku yeelan kartaa int- ama saameyn intee la-eg ayay ku yeelan kartaa wadahadalladan hadda socda iyo mustaqbalkaba
n horta la- taariikhdaas haddaysan haddayan dhici lahayn hadda looma fadhin lahayn wadahadal iyo n iyo in arrintaa n hadda eh, wakti lagu bixiyo Eh, arrin taariikhi ah dhacday oo runtii n si kastaaba haddii loo fiiriyo taariikhi ah oo wanaagsanayd oo niid wanaag uu ku jiray n guulna soomaalidu ay mm, dha- ku gaartay n hadda waxaa laga wada hadlahayaa waxay tahay n in la la wada akriyo eh, taariikhdaas eh, la fasiro eh, la dhiraandhiriyo aragtooyinka lasu soo dhoweeyo na muddo dheerna la siiyo ayaa ayaa ayaa ay taladu tahay ma la aqoonsan yahay somaliland iyo lama aqoonsana sheekadu ma aha Eh, s- waxa weeyaan eh, taariikhdii lasoo maray eh, xaggee ku dhammaanaysaa M- een, ah, ma dhammaan kartaa een, maxay haytoye maxaa maslaxadooda ku jira inay dhammaato waayahay Ha- ha- Eh, ka- kawar had- waa had- kawar haddaan ku dhaho n federaal eh, waxyaabaha hadda dadka aada uga hadlaan waxaa ka mid a n oo dee lagaga hadlo goobaha shirarka iyo goobaha siyaasadaba federaal waqooyi iyo koonfura Eh, d- dowladdu qodobkaas oo kale ma ku qanci kartaa maxay kula tahay shariif wallahi taas hadda eh, wada hadalka hadduu bilow yahay oo- Waa gartay, laakiin mabda'iyan- maaha arrin mabda'iyan- hadda aan mabda'iyan ku fikrad- qancisa- fikradaas ku ka waran.
qancisa ma- ma dhihi karo Ma- mabda'iyan ka waran fikradaas adiga fikri fikrahan
aniga shaksi ahaan waxay ila tahay in eh, horta inaan ba loo baahan baaba iska dhici karta federaalka laftigiisii hadda meelaha la- laga sheeg sheegaye eh, t- tan tan xamar joogtaaba dad eh, qaba ay jiraan inaan maxaan ku rahdaa federaalba loo baahnayn oo dawlad eh, si wanaagsan u shaqaynayso oo xamar joogto oo eh, gobolada een, eh, maamul hoosaad la siiya eh, dad qabaaba jira oo waxa weeyaan waxay hal- hal qof kama go-hayaan waxay murtidu tahay wadahadal dheer baa la galahayaa wadahadal walaaltinimaa la galahayaa wadahadal een, waxba aan lasu een, qarinayn baa la galahayaa een, natiijada kasoo baxdana waa waxay noqonaysaa natiijo kolleyba shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo la filahayo inay noqoto mid raali gelisa Eh, rashid ka waran federaal koonfur iyo waqooyi ama confederation waa su-aal wanaagsan shacabka somalilan iyo dowladda somalilan waxa ay gaadheen go-aan waxay sheegeen rabitaankooda rabitaankooduna waa xornimada somalilan taa wax aan ahayn oo kale oo runtii lasweydiin la weydiin karaya somalilan maanta ma jirto taasuu maanay ku dambeynaysa okay waaya su-aasha ugu dambaysa ayaan ka qabanaynaa dhegayste naga soo wacaya dalka etoobiya magacaaga buuxa iyo su-aashaada si kooban fadlan waqtigu waa yaryahay halow dhegaystaha etoobiya naga soo wacaya magacaaga iyo su-aashaadao kooban fadlan
waa mahadsan tahay haaruun magacayga waa cabdiqaadir maxamed mursal waxaan joogaa magaalada abdisababa ee dalka etoobiya
walaal su-aashaadao kooban waktiga waa kooban yahay soo soo gudbi soo qadi
waa mahadsan tahay su-aasha ka hor waxaan rabay inaan hal fikrad ku darsado oo ah shirka ka socda dalka turkiga oo run ahaantii dad badan oo aniga aan ka mid ah ay u arkaan yidadiilo markaasi iyo weliba iftiin soo ifbaxay oo ku aadan in mar mar labaad ay dib u midoobi doonaan soomaali ama midnimadii soomaaliya intaasi kasokow waxaan rabay inaan weydiiyo labada mas-uul ee markaasi goobta ku kulansan dad markaasi taariikh iyo calaf iyo dhaqan iyo wax walba wadaaga oo isku dhex jira oo soomaali ah oo dhan walba walaalo ka ah sidee ayay u kala tegi karaan midda kale dhibaatooyin ayaa dhacay waa la ogyahay dhibaatooyin ay tabanayaan walaalaha somaliland sidaasi daraaddeed dabcan markii xukuumad ay dhib geysato ma aha inay markaasi qof kasta oo shacabka ka mid a uu dhibka geystay sidaasi daraaddeed waa jecelnahay walaalaheena somaliland inayna soo raacaan wadahadalladan inay ka faa'iidaystaan maanta ma jirto ayaan filayaa fursatan ka weyn oo ina soo mari lahayd sidaasi daraaddeed waan jecelnahay inaan dib midowno oo ay ay markaasi dib usoo celiyaan soomaalinimadii sharaftii sumcaddii iyo karaamadii dadka ma kala maqnaay aad baad umahadsantay aad baad umahadsantay wax walba ayay wadaagaan aad baad umahadsantay waan soo gebagabeynaynaa idaacadda gebagabaan ku dhownahay rashiid adigaan marka hore ku siinayaa maxaad kusoo gebagabeyn lahayd wadahadalladan halkee bay ku dhammaan karaan bay kulata waxaan kusoo gebagabeynayaa wadahadaladanu waxay ku dhammaanayaan in in lagu heshiiyo in la sii wado oo la wada hadlo waxay kaloo ku dhammaanayaan in la muujiyo sidii gobolka loogu wada noolaan lahaa wanaag in la wada shaqeeyo la calaamadeeyo meelaha laga wada shaqayn kara iyo meelaha kale marka runtii waa mid aanu aada ugu rajo weynahay xagga somalilan inay dhaliso midho wanaagsan oo labada gobolba iyo labada wadanba iyo shacibkoodaba runtii waxtar wanaagsan u yeelata xildhibaan shariif maxamed cabdalla hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo soo koob
waxaan rajaynayaa wadahadallada bilowday ama horeba dawladda kumeel gaarkeed usoo bilowday iyo dawladda aan iraahda labada dhinacba waxaan u rajaynayaa inay aakhirtu ay gaari doonaan ama laga gaari doono natiijo waktina la siiyo dulqaadna la muujiyo asalna waxaa ka ah sideedaba iskaashiga hadda hadda laga hadlahayay waxa weeye nolosha oo dhan siyaasadda oo dhan waxa weeye waa iskaashi guriga labada qofood ku wada nool noloshooda waxay ku dhisan tahay iskaashi xaafaduha isku dhowdhow saas oo kaleeto weeye magaalooyinka saas marka waxa weeyaan iskaashiga waa waa nuxurka guud ee nolosha oo dhan weeye maaha laba dal in la kala ahaado laba magac la kala sheegto keliya maaha iskaashiga waxa weeyaan ama waddan ha laiskula jiro ama hala kala ahaado ee waa iskaashiga waxa weeyaan waa waa lagama maarmaan laakiin wadahadaladan in natiijo laga gaaro waktina la siiyo dulqaadna la muujiyo boogahana aan la daanqinin ayaan ayaan ayaan
ku talinaysa waayo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa uu ahaa xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxa uu ku sugayay magaalada ankara oo kaga qaybgeliyay wadahadalada soomaaliya iyo somalilan stuudiyahana waxaa inala joogay rashiid gaaruf wakiilka somalilan ee dalkan maraykanka labadiina iyo dhegeystayaashuba aad iyo aad baad u mahadsantihiin